wasaaradda caafimaadka puntland ayaa kula wareegtay hay-adda badbaadada owlaada ee sefda jildren baabuur ambalaase kaas oo lanka talagalay degmada jariban ee gobolka mudoga agaasimaaga caafimaadka asaasiga ee cabdirasaaq abshir xirsi iyoonay xubno ku dareeray wasaaradda iyoonay hay-adda iyoyo ku qeyb galan wareejinta baabuurkan ambalaaste jaamad dacar madaga caafimaadka hay-adda badbaadada owlaada ee sefda jildren yaan ku horeyn ku hadli goobta baabuurka laka wareejiyaa sheegay muhiimada yaada ambalaastan an leta in lanka adeega aadiyoonay onaga ee kanool degmada iyoonay deegaanada ka hareeraysan
waxaa hay-adda safety children ay ku wareejinaysaa wasaaradda caafimaadka ee puntland gaari ambalaasa oo loogu talagalay degmada jariiba gaday mashruuca efofo ay maalgeliso dowladda jarmalka mashruucaas wuxuu ka shaqeeyaa saddex iyo labaatan xarumood iyo saddex iyo labaatan iyo toban tuulo oo waxay yihiin goobaha aan caafimaadka lahayn ay ka shaqeeyaan daryeelayaasha caafimaadku waxaa loogu talagalay gaariga kan degmada jariiban degmada jariiban waxay ka mid tahay meelaha ay adag tahay in la gaaro waxaana loogu talagalay inuu fududeeyo adeega gudbinta ee hooyooyinka carruurta u baahan in la gaarsiiyo isbitaallada degmooyinka iyo isbitaalka gobolka gaalkacyo loo isticmaalo wuxuuna noqonayaa gaarigii labiyo tobnaad ee aan ku wareejinno wasaaradda caafimaadka adigu muddada tobanka sanoo lasoo dhaafay waxaana rajaynaynaa inuu wax ka tari doono adeega caafimaadka guud ahaan gobolka mudug gaar ahaan degmada jariiban cabdirasaaq abshir hersi agaasimaaga caafimaadka aasaasiga oo baabuurka kula wareegay hay-adda iyo welibaan kuma hadnagay ee sefda jildren baabuurka ambalastaga yeedaha ka wareejiday kaasoo lanka talagalay degmada jaribaan ee gobolka mudoga waliniyada qeyb kuqaadada doonta adeega lanhaayo bulshada ka dhagan degmada iyona hareerasho halkan waxaan ugu mahad celinayaa hay-adda seef jildren oo runtii wasaaradda caafimaadka kala shaqaysa barnaamijyo badanna kala shaqaysa gobollo badan iyo degmooyin badanna kala shaqaysa oo waxaan odhan karnaa waa hay-ado ugu xoog badan naga caawisa dhinaca caafimaadka adeegga caafimaadka ee puntland waxaan ugu mahad celinayaa maanta munaasabaddan aanu kula wareegayno ambalaas loogu talagalay degmada jariiban jariiban waa meelaha ugu fogfog puntland aag badan baa ku xeeran oo aan adeeg caafimaad runtii lahayn tuulooyin fara badan oo dad ay ku nool yihiin ay helaan adeeg caafimaad marka waxaan filayaa in ambalaastani naga caawin doonto dhibaatada ka jira deegaankaas iyo dadka ku nool deegaankaas iyo baahida ay u qabaan in adeeg caafimaad ay helaan hooyada ku foolata ama ku xanuunsata meel ka fog magaalada magaxa jariiban ku nool tuulooyinka waxaan filayaa inay ambalaastan u adeegi doonto oo wax badan ay ka qaban doonto sidaas awgeed waxaanu leenahay waa mahadsantihiin safjitren insha allah waxaan ballan qaadaynaa wasaad ahaan in dhulkii loogu talagalay iyo deegaanka loogu talagalay in ay ka shaqayso halkaasna ay ka qabato wixii loogu talagalay waa mahadsantihiin degmadan iyo markii hor yeedan haysana baabuur ambalaas ee lanka adeego bulshada si goobaha caafimaadka lahankagaada aada iyoonay dadka kale xanuunsan